hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliyeed iyo bangiga caalamiga ee i b s bank ayaa magaalada muqdisho ku kala saxiixday heshiis wada shaqeyna oo ku wajahan sidii loo taageeri lahaa qaxootiga soomaaliya soo maciinsaday islamarkaana daryeel buuxa ay u heli lahaayeen dadka ku barakacay gudaha dalka munaasabadda heshiiskan ayaa intii ay socotay lagu gorfeeyey xaaladaha adag ee ay wakhtigan wajahayaan qaxootiga dalka ku sugan iyo dadka barakacayaasha waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxda hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka bangiga i b s iyo qaar ka mida ganacsatada soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka bangiga i b s cabdirasaaq warsame oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo hadal qaaday sida ay u gacan qabteen qaar ka mida qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka waxaa bangiyada soo booqan jirtay dadka wuxuu haystaa ama nin la leeyahay de lacag buu meesha dhiganaya de i b s markuu bilaabana waxaa ogtihiin inuu ku bilaabay qolyahaas aan waxbaba haysanba inay meeshaan hal abuurkooda xulumkooda shaqadooda ay ka hirgashadaan waxaan samaynay shaqo aad u fara badan runtii oo aan hortiina hadda ka muuqan laakiin gadaal shaqo weyna ka dhacaysa dadkaas aad ogtihiin guriguri bay isugu xiran yihiin maalin kastaan meheradooda la joognaa saraakiil aad u fara badan baa la shaqaysa saaxiibbo hoosaa la yahay qaraabaaba la noqdayba ilaa maalin kasta nin meheradda kugu imaanaya ku tarantaaraynaya kaala talinaya busineskiisa u guulaysan lahaa ogolayn maalina inaad dhacdid waxaa ka sii wanaag badan say committed u yihiin inaysan dhicin ayaga laftirkoodu runtii oo ay rabaan maxaa la yidhaahdaa inay maxaa la yidhaahdaa guulaystaan levels ayay u dallacaan sida saraakiisha u kala dallacdoo kale meel bay ka bilaabaan markay martabadaas gaaraan martabo kale u gudbaan waxaan idinkugu bishaaraynaa maanta inay jiraan dad kumanaana oo inta ka soo gudba levelkii microfinanska u gudbay levelkii smiga caadiga ahaa sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha safiye xasan maxamed ayaa carabka ku dhufatay in keliya aan la isku hadlayn taageerada deeqbixiyaasha iyadoo taa beddelkeedana ku baaqday in bulshadu ay u midoobaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka nugul waxaan u baahannahay inaan midoowno oo aan is ogolaanno oo aan la shaqayno hay-adaha sida niiroo kale iyo bankiga iyo kuwa kaloo hawshaa nololaha ay mataqaanaa statistiga iyo ka mid yihiin si markaas iyota dowladda soomaaliya u qaadato mas-uuliyadda ayada leedahay bulshadeeda ay sheegi karto namber sax ah oo qaxootiga waddanka jooga sidoo kale waxaan u baahannahay dadkayaga nugul annagu maalin walba ma sugayno baaquli xaafad kale laga yimaaday inaan isku tashanaan u baahannahay oo culaabta aan adduunka ka yarayno inaan adduunka tusnaan u baahannahay inaan idhaahno iskuma filnin laakiin boqolkiiba labaatan baa ku filanahay siddeetanka nala kaalmeeya wax cuninaan la nimaano annagoo midaysan maalin waxaana yidhahdaa la imaada wax midaysan ood ka dhan tihiin walaalayaal iyagoodaan tuuraynaa waa isjecelnahay dad walaalahaan nahay qof walba rool buu ku leeyahay hay-addaanay toole bigininkii weeyaan shuruucdii ayaan hadda ka shaqaynay in badan oo badan oo badan oo shaqo ayaa dhiman aniguna waxaan diyaar u ahay as guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha qaranka in brogaraamada aan la kala qaaqaadinayno istaan midownoo wada fadhiisano qorshe midaysan aan dadkeen u jihayn sannadihii ugu dambeeyey waxaa gudaha dalka soo beegsaday qaxooti badan oo ka kala yimid dalalka yeman syriya iyo waddamo kale kuwaas oo ay xaaladooda nololeed liidato waxaana intaasi sii dheer iyadoo dalka ay ku barakaceen kumanaan soomaali ah oo iyaguna qaabilaya maalmo adag xasan kaafi qoyste v o a muqdisho